midowda jaamacadaha ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacago canshuur ah oo ay dowladda federaalk kusoo rogtay macalin kasta iyo qof waliba oo shaqaale ka ah jaamacadda taas oo ay usii dheer tahay canshuur guud oo laga qaado maamulka arrintan ayaa ah mid ay la kulmi jireen dadka la adoonsado ama la gumaysto waxaana macalimiintu ay sheegeen inaysan xamili karin arrintan jaamacadaha jaziira banaadir iyo kuwo kale oo shir ku qabtay magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay dareenkooda waana kan mid ka mid ah macalimiintii u hadlay waxaa bilowday markaa in la weydiiyo macalimiintii iyo shaqaalihii iyo dadkii ku shaqaynayay duruufta adag ee wadanka ka jirta in la weydiiyo iyagii dhaqaale la weydiiyo oo la yidhahdo canshuur iyo taasoo kale la weydiiyo markaas taasina waxaad moodaa inay adag tahay ama ayna qabanin macalimiin iyo shaqaale in la weydiiyo marka taas waa qeybta koobaad ay ka cabanayaan jaamacaduhu qeybta labaad waxay tahay waxaan ognahay inay mamnuuc tahay adduunka in lala soo galo goob waxbarasho hub ama maxaanku dhahday tahdiid loola yimaado iyadoo ay dhacday dadkii maxaanku dhahday jaamacadaha ka shaqeynaya ama waxbarashada ka shaqeynaya oy ardaydii joogaan in hub loola soo galay qaarna la xidhxidhay tahdiidaad iyo cagajugleynna loo geystay sidoo kale qaar ka mid ah macalimiinta ayaa iyaguna dhankooda soo gudbiyey dareenkooda waxa ayna yidhaahdeen sida tan waxaa loola yimid cagajugleyn waxaa loola yimid mataqaana qori oo runtii ka mamnuuca in xarumaha waxbarashada lasoo geliyo taasi oo ah in lacag iyo maaliyad laga dalbanaayo macalin isagabaa la halgamaayo bar time ah oo lacag yar qaato oo laga dalbanaayo inuu baxsho canshuur macalimiinta jaamacadaha ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhigi doonaan isku soo bax haddii aanan laga joojinin canshuurta haddii ay dowladdu tixgeli weyso baaqa ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka kor ku soo xusnay waxay abaabuli doonaan maamulka jaamacadaha macalimiinta jaamacadaha ardayda jaamacadaha waalidiinta iyo bahweynta waxbarashada guud ahaanba bannaanbax bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhib badan ku qaba dowladda federaalka iyadoo guri iyo goob waliba lagu soo rogay lacago canshuur ah taa oo jirtana ayaa waxaa barbar socda in dadka si shakhsi ah lacag loogu soo rogo